Haweenka ku nool magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa muddooyinkii dambe si weyn ugu soo biiraya goobaha lagu barto farsamada gacanta noocyadeeda kala duwan si ay wax uga bartaan xirfadaha ay inta badan bartaan gabdhaha ayaa waxaa ka mid ah karinta, dharka, qurxinta, haweenka harqaanka iyo xirfado kale haddaba qaar ka mid ah haweenka wax ka barta xarunta farsamada gacanta HablaKaab ayaan ka wareysanay waxyaabaha ay bartaan iyo waxa ku dhaliyay inay bartaan waxaa meeshaan ka bartaa dhar karinta oo maxaa la dhahayaa xirfad fudud ah adiga bishii waxaan bilaabay bishii afaraad inay ahayd aan jeclahay waxaan u arkay inay tahay shaqo fudud oo adiga gurigaada jooga aad ka shaqaysan kartid oo aadan meelaha fadhiisan oo yaayin iyo waxaas aadan gadin ilmahaadana kaa dayacmin haddana waan ku guulaystay in badanna waa ka fahmay farqi dheer ayaa u dhexeeya waayo markaa meesha imaanaya ma garanaynin dhar karinta waxay tahay laakiin hadda waan bartay waana karsadaa waana shaqo aada u fudud oo haweenka xaggeeda aada oogu fudud inay bartaan haa waa iibgeeye dhar ani aan kariye waa iibgeeye markaan karino markaa aan go-a camal markaan karino waxaan iibinaynaa shan iyo toban ilaa intii afar iyo toban meelahaas waa iibinaa diraacyada camalna toban doolar camal waa iibinaa waxaa igu dhaliya xirfad aan jeclahay bay ahayd dan waxaan sameeyey inaan bilaabo barashadeeda waxaan bilaabay adi waxaan dhiganaa hal bil camal isbedel weynaa nafteyda iyo horumarkayga ka dareemaya wiig haddaad joogtid waa baranaya aad iyo aad ani markaa imaanaya iyo hadda laba farqi ay dhexee hadda make up waa marin karaa timaha waa fooneyn karaa sidoo kale cilaankan waa saari karaa cilaanka ii saaran hadda anaa saaray yes waxaan rabaa inaa gabar businesska ku biirto noqdo dan xirfadayadana kula biiro meekaab madaxagaajin gurciso haddii loo fooneeyo tima dabaal too waalbaraa anoo dhucel yara gabdhaha yararka oo dariska waa soo aruursan jiray waa kuna waa ku babaran jiray haddana maasha allah waxaan la xarbiyo oo ilaahay wuu ku guuleeyey haddii cilaana dhaho cilaanka way saari karaan meekaabka sidoo kale madax hagaajin tima dabaal intaba waagi hore aan ku babaran jiray dadka iima lahayn laakiin marka aan martay inaan wax tari kara aan ogaaday waa meel furtay waa ku shaqaysanay maasha allah waan ku guuleystay xirfadeeda waa xirfad hadda fiican oo aan ku shaqaysan noqotay